icadiyu guurkii waxaa kale ugu dheereeya sunay alcadaala kuwa cadaalada asroontii cala saxiix haddaan qabanno laa maskuurada islaami islaamnimadiisu miday asturan tahay walxorriyati iyo xornimadiisu miday asturan tahay ayadan maya ee walow baana hadduu caddaado fisqu shaahidi ninka shaahidka ah faasiqnimadiisuba cadday cinda alcadl fa baatilu way cala madhabi wainamaa yabiinu waxaanu ku caddaan bibayinati aw itifaaq zawjayn ama labada zawj jawaasfaqooda walaa asara liqowli shaahidayni kuna faasiqayni ayaan ahayn ayaga raad mada hadalkooda ee walow ictarafa bihi zawju hadduu qirto wayancadu bimastuuriya alcadaala waxa uu goorkii ku guntamaa laba cadaaladooda asturan tahay macnaha laba qofoo daahir ahaan loo yaqaanay inay dad iska wanaagsan yihiin laakiin baatin ahaan aan loo aqoonin oo bimacnaa tasgiya xaakim agtii lagaga tasgiyeeyey aanay cadaaladooda sugin cala saxiix haddaan qabanno maxaa yeelay sida daahirka muslimiinta waa cadaalad nikaaxuna dee dadka dhexdooda iyo dadka cawaamtaabuu ka dhex dhacaa haddii markaa la yidhaahdo cadaala baatina baa la shardeeyayo cidda markhaati gelaysa waa in xaakim agtii laga tasgiyeeyaa way adkaanaysaa laa mastuurin islaami walxorriya laakiin kuma guntamayo mid islaamnimadiisu asturanta iyo xorriyadiisa masalan meesha waxaa isdhex qaadayaa dadkii islaamka iyo gaaladii addoommadii iyo dadkii xortaba isdhex qaadaya dee laba aan la weydiin inay islaam yihiin ama inay xor yihiin iyagoo kuma guntamayo guurka oo waa in la weydiiyaa maxaa yeelay dee kaa waa la isdul taagi karaayo war ma islaam baa tay iyo ma xor baa tay iyada kaa waa la ogaan karaa hadda wuxu uhi walow baana fisqu shaahida cinda alcaqdi markii guurkii dhacay ayuunbaaba labadii markhaatiba inay faasiqin yihiin caddaad fa baailun cala almadhabi baatil buu nikaaxi noqonaya inaanu guntaminba waa meesha ka soo baxaysa haya cadaaladii baa meesha laga waay wainamaa yabiinu bibayinati o itifaaqi zawjayn waxaanu fisqigaa shaahidku ku caddaanaya dee markhaati dad shahaadatu xisba dad un baa yidhi war ma kuwana markhaati idin gelaya kuwana markhaati idin gelaya war waa la yaqaano faasiqiina markaa markhaatigaasa kacay ow itifaaqi zawjayni ama labadiis guursanayey ayuunbaa waxay yidhahdeen oo mahebel iyo mabaanaan garanayn now inaan kuwaas markhaati galayna ay fadaran yihiin annagaba ka markhaatiya bay yidhahdeen marka caqdigii baatil buu noqonaya walaa asara liqawli shaahidayni kuna faasiqiin laakiin hadday labadii shaahideen markhaatiyadaha ay yidhaahdaan aan faasiqiin baanu ahayn lama aqbalayo dee waxaa laga yaabaa inay kala eryayaanun labadan inay kala eryayaanun ama wax ka yar waayeen intay wax ka yareegayeen ay dabeetana siaan ku kala firdhiyaan sidii wadaad la sheegayay oo tuulayaasha hawlka intuu wax ka yar waayey waxoogagii uu ka doonayey ayuu dabeedna yidhi waan idin kala furayba sidii bay ku kala dhaqaaqeen ninkaasi waa nin macruuf oo la yaqaano dadkaa uu saa yidhina waa dad ilaa imkana macruuf oo la garanayo malaha gabadhaa waxooga yar haysatay o dabeetana waxay ku soo heshiiyeen inay gabadhu bixiso laba ninkan wax meerinaya kaloo meerinaya isku reer bay ahaayeen markaasuu yidhi dee warow hebel meeriyo balaayadaanan idhi waxoogayga way bixinaysaa iyadu ma la xidhiidhiye beni meeri buuo dabeedna wuu meheriyey markaasuu u tegey walaadkiisa ordayosay tihi waar od nacasheedt ma intaana adeerkaa imeherisaad weliba wixii ka doonaysa raggaa bixin jiray weliba dabeedna orod ka doono ninkii uu tagu isku sii daayo su war dee kan wixii dee xaggeen ku hayaa bui ayadaa ballan qaatee war waa man idin kala furay dib haugu noqonin bui halkii bay ku kala dhaqaaqeen walaa sara liqawli shaahidayni kuna faasiqeen marka waxaa dhici karta dee inay uheshiiyaanoo waxoogay ay ka eegayeen ay ka waayeen walow ictarafa bihi zawju haddaba ninkii baa qirtay oo yidhi aadada ninkani waa faasiq weeyaan waan ka radayana waxaa jiri waar mahay hayna afayna waxba waa iska hagsanaaye furiqa baynamaa horta waa la kala kaxayn wa calayhi nisfu lmahri waxaana ninkii lagu leeyahay meher barhkii meherkii ay magacaabeen barhkii in lam yadkul bihaa gabadha haddaanu taabanoonu la aqalgelin misulmeher bay yeelanaysaa meherkii la magacaabay barhkii wailaa haddii kale fa kulluhu dhammaantii ayay wada yidha hadduu gabadha taabto is arkeenna dhammaanteed bay wada yeelanaysaa laakiin xagga gabadha hadday gabadhu ayadu qirato ila zawjunbu halkaa inay yidheen oo zawjkuna diido la kala kaxayn maayo ee isaga unbaa la odhan dhaaro inuunu faasiq ahayn maxaa yeele cismadu isaga ayay gacantiisa ku jirtaa iyadaa doonaysa meesha inay kala ergo wayustaxabu lishaadu maragelin ayaa la sunaya calaa rida lmarati haweeneedu inay raalli tahay marka la guurinayo in la marageliye ayaa la sunaya xaysu yuctabaru ridaahaa marka raallihaansheeda la fiirinayo walaa yushtaradu laakiin shardi ma aha wuxuu leeya sheekhu gabadha inay guurkan ka raalli tahay ninkan in loo guuriyo raalihaansheeda in markhaatiya loo sameeyo o dadkaasi isla wadoog yihiin ayaa shardiya xaysu yuctabaru ridaaha weliba marka raallihaanshada la fiirinaye dee qof ay tahay caaqilaahoo toosan walaa yushtaradu laakiin waxba shardi maaha oo dee caqdiga kalama maahe waa shardi uun wallahu aclam waxaynu soo dhex jirnay arkaantii uu guurku lahaa iyo rugni waliba shuruuduu lahaa marka waxau inooga soo hadlay sheekhu siiqadii iyo labadii markhaati ayuu shuruuddoodii inooga soo hadlay halkan wuxuu inooga gudagelayaa sheekhu kii saddexaad iyo kii afraad oo ah weliga iyo zawjka ninkii wax guursanayey ayuu inooga gelayaa faslun laa tusawiju guurin mayso imra'atun haweeney nafsahaa nafdeeda guurin mayso biidnin idan ku guurin mayso walaa hayrahaa hayrkeedna guurin mayso biwakaalatin wakaalo ku guurin mayso walaa taqbalu nikaaxan guurna aqbali mayso liaxadin qofna guur u aqbali mayso waxau sheekhu yidhi haweenaydu nafdeeda guurin mayso oo inay iyadu nafdeeda weli ka noqoto ma bannaana idan iyo oggolaansho layidhi isguuri ayaanay ku guurinaynin bikayri idanna kuma guurinayso ijaab iyo qabuullo waa isku mid maxaa yeelay qawaamadii arijaalu qawaamuuna cala annisaa waxyaalihii markaasay ugu qumeeyeen ayay ka mid tahay inay raggu dumarka guuriyaan ee dumarku aanay isguurinin ninkii saxaabiga ahaa ee walaashii intuu nin siiyey dabeedna ay kala tegeenay dooneen inay isku noqdaan ee u diiday alla waa ku yidhi falaa tacduluhunna an yankixna aswaajahunna raggoodii hore inay isguursadaan ha ka cadilina imaamu shaaficina waxaa laga sheegay inuu yihi aayaddaas waa deliilka ugu cad ee tusinaya weliga ictibaarintiisa haddii kale oo masalan weligeed dee aanay waxba ku xidhnayn dee way isguursan lahayenoo meelahaasunbay iska mari lahaayeen dee waxba loogama baahdeen rasuulkuna sala allahu alay wasalam xadiidkii wuxuu ku uhi laa nikaaxa ilaa biweliyin guur ma jiro ilaa weli mooyaane xadiid kale oo saxiixa rasuulku sala alla alay slam wuxu uhi laa tusawiju almar'atu almar'a wala almar'atu nafsaha haweenay haweenay guurin mayso haweenayduna nafdeeda guurin mayso oo inay islaantii inanteedii guurisaana ma bannaana inay iyadu nafdeedii guurisaana ma bannaana labadaa midna ma bannaana biidnin walaa bikayri idni fasax loo siiyey iyo fasax la-aan midnaba kuma guurin karto walaa hayrahaa walaa tusawiju imra'atun hayrahaa guurin mayso yacnii gabadhi kayrkeedna biwakaalatin ku gurin mayso weligeedii u wakaasho masalan wuxuu leeyahay ma bannaano mana ansaxayso in masalan weli uu inantiisi guurinteedii wakaasho islaam u yidhahda xaaji heblaayoy bal adigu inantayda waan ku wakaashiyey guuri walaa hayrahaa biwakaalatin tuwaata laa tusawiju imra'atu nafsaha biidn walaa hayrahaa biwakaalatin ay weligii ka wakiiltay wakaalana wilaayana ku guurin mayso mar haddaanay wakaalo ku gurin wilaayana ku guurin mayso walaa taqbalu nikaaxan liaxadin qofna nikaax u aqbali mayso oo nikaaxaa iisoo aqbalna iyana looma wakaalan karo masalan ninkii nin kale ugu wakaalan kara wuxuu odhan karaa gabadhaa guurkeeda iisoo aqbal waa lai guurinayaa laakiin ruuxu dumara in la yidhaha iisoo aqbal ma bannaana walwadu galmadii fii nikaaxin guur bilaa weliyin weli la'aan ah loogu galmooday yuujib wuxuu waajibiyaa mahralmili baarumasal ayuu waajibiyaa lalxaddi xad ma waajibinayo waxau sheekhu leeyahay masalan dee waxaanu idhi gabadhi nafdeeda guurin mayso mid kalena guurin mayso way dhacdayoo ruuxu dumara ayaa dee nafdeedii guurisay sidaas ayaa dabeedna lagula aqalgalay maxaa xukunkeedu noqonaya markaa wuxuu sheekhu leeyahay waddiga iyo galmada laysugu galmoodo nikaax aan weli lahayn guur aan weli lahayn ee masalan gabadhii ay nafdeedii guurisay amaba dee mid kaleba u meelaha u ugu maluldahay ama waxaa la mida isna bilaa shuhuud masalan weligii wuu joogaa in markhaatiya ayaan joogin yuujibu mahra lmili nikaaxaasi wuxuu noqonayaa mid faasid ah mar haddii uu faasid noqdona wixii la magacaabay meher laga dhigtay ma waajibayaane meheru masaal ayuunbaa loo guuraya waxaa loodhanayaa gabadhan maxaa u meheru masaala kuwa lamidkaa maxaa lagu guuriyaa intaasumaa la siinaya waana la kala eryaya rasuulku sala lahu alay slam wuxu uhi ayuma imra'atin haweenay alaala haweenay nakaxad bikayri idni waliyiha guursatay weligeeda idankiisa la-aantii gabadh ka soo guursatay fa nikaaxuhaa baail saddex jeer guurkeedu waa midaan waxba ka jirin fain dakala bihaa falaha lmahru bimastaxalla min farjiha hadduu ninkii isagoo waxaa lacantatabay wax moodayo uu sidaa gabadhii kula aqalgalo meher ayay ku yeelanaysaa oo farjigeeda u xalaashaday ayay meher ku yeelanaysaa lalxaddi xad laakiin ma waajibinayo xad ma waajibinayo dee shubha jirta idra lxuduuda bishubahaati baa la yidhi shubha meesha jirto oo dee culimmadiiba isku khilaafayoo qaarkood ayaa dee qaba welilaanu ansaxayo sida abu xaniife oo kale qaar kalena waxay qabaan sida maalig oo kale shuhuud la-aan laakiin waxay diidaan oo isku waafaqsan yihiin inaan talfiiq lagu samaynin labadaa madhab talfiiqna waxaa la yidhaahdaa masalan in madhabba wax laga qaato dabeedna meeshii laga soo saaro waxaan labada madhab midnaba qabin masalan la yidhaahdo waxaan ka qaadanayaa imaamu maalik markhaati la-aanta abu xaniifana waxaan ka qaadanaya weli la-aanta dabeedna waa israacaynaa un ayuunbaa meeshii ka soo baxaysa oabay sidaa dee labadii madhab midnaba ma qabo markaa talfiiq baa la dhah taasoo kale lama ogolo markaa shubhadaa dee culimmadu ay isku khilaafeen ayaa meesha ku jiro ninkii la xadi maayo wayuqbalu waxaa la aqbalaya iqraarulweliyi binikaaxi nikaaxa uu qiray in istaqalla hadduu la keliyoobo bilinshaai bilowga haddii uu la keliyoobay oo macnaha uu la keliyoobi karo wa ilaa haddii kale falamee wayuqbalu waa la aqbalaya iqraarulbaaliqati tii qaangaadhkeed alcaaqilati ee caqligahayd binikaaxa ay qiratay cala ljadiidi haddaan qabanno wuxau leeyahay sheekhu waxaa la aqbalayaa haddii weligii uu qiro nikaax masalan gabadhii uu weliga u ahaa ama inantiisii ha ahaato ama walaashii ha ahaato waxaa la aqbalayaa hadduu yidhaahdo inantaa ninka hebel la yidhaahda baan u guuriyey oo waa afar nin hadduu yidhaahdo iqraarkiisaa waa la aqbalayaa walow iyadu yaanay kuba waafaqin oo haba diiddo ha tidhaahda maye ninkaygii maaha imaad gurin haba tidhaahdee waa la aqbalayaa buu leeya iqraarkaa uu weligu nikaaxa qiray laakiin waa goorma in istaqalla bilinshaai waa haddii uu la keliyoobo yacni uu awood u leeyahay insha iyo bilow waktigaa uu iqraarka samaynayo haddii uu la istiqlaali karo la keliyoobi karo macnaa awood uu u leeyahay bilowgiisa yacni shaaficiyadu waxay leeyihiin waa weliga mujbirka weliga mujbirkaana iyaga inoo sheegi doonee waa aabbaha iyo awowga iyo waxay dhahaan weli mujbira bay dhahdaan macnaha inantii yarayd isagoon waxba weydiinin buu guurin karaa u ijibaari karaa weliyulmujbir baa la yidhaahdaa marka weligu markuu mujbirka yahay isla markaa kaunuu leeyahay waan u guuriyeyna uu kuf yahay mid u qalmo uu yahay waa la aqbalayaa markaa iqraarkiisa uu nikaaxeeda qiray maxaa yeele waxay dhaheen man malaka alinshaaa malaka aliqraara haaliban waa qaacida qofka milkiye shay inuu hadda bilaabo hadda bilowgiisa qofka hananaya elihi inuu qirana waa la aqbalayaa u yidhaahdo horeba waan u sameeyey wixii hadda ayuu samayn karaa hadduu yidhahdo horena waan u sameeyey waa la aqbalaya markaa wa ilaa haddii kale bimacnaa waxaanu ahayn mid nikaaxa bilowgiisa la keliyoobi karoo hadda samayn kara ayaanu ahayn waa kayru mujbiro ama waa walaalo ama waa adeer falaa lama aqbalayo iqraarkiisa maxaa yeelay hadda ayaanu iyadoo fasaxdo ogolaato mooyaane aanu dee bilaabi karin guurkii bacdamaba aanu haddaba bilaabi karaynin iyadoo ogolaato mooyaane kaa hore ee ay ku diidan tahayna waxba kama jiraan wey oo lama aqbalayo wayuqbalu iqraaru baaliqati alcaaqilati binikaaxi waxaa kaloo la aqbalayaa gabadhii qaangaarka ahayd ee caqliga lahayd ee xorta ahayd nikaax hadday qirato oo nin u rumeeyey hadday tidhaahdo ninkana ayaa iqabo isna yidhaahdo waan qabaa waa la aqbalayaa buu leeyay cala ljadiidi haddaan qaban walow weliga iyo markhaatiyadii ah ay sheegtayba ha beeniyaane hadday tiraa hebel iyo hebel baa markhaati ka ahaa waa kan weligii guuriyeen ay xataa ku diidaan waa la aqbalayaa maxaa yeelay waxaad dhici kartaa dee horta waxaa leeyahay guurkani waa xaqay leeyihin labadan ruux mar haddii ay ayaga isu rumeeyeen dee sidii cuquuddii kaloo waa la aqbalayaa isla markaa waxaad dhici kartaa in dee odaygan iyo markhaatiyadan iyo ay iska ilaawaanaan waa wax dhici karo iyagunbaa labadan is-og markaa saas ayaa loo aqbalayaa buu leeyahay qowlka la yidhaah jadiid isagu qadiim waxa uu leeyahay lama aqbalayo oo arrigaa u diiday walilabi aabbaha waxa u sugnaaday taswiijuulbikri inantii bikrada ahayd inuu guriyo sagiiratan ama yadhahdo kabiiratan ama mid weyn haata bikayri idniha ogolaanshaheeda la-aanteed wayustaxabu istidaanuhaa waxaana la sunneeyaa in idan la weydiiyo walaysa lahu ma sugnaanin taswiiju hayibin mid carmala gurinteeda ilaa biidnihaa ogolaanshaheeda mooyaane fain kaanat sagiiratan hadday tahay lam tusawaj lama gurinay xataa tabluqa ilaa inta ay ka qaangaadhayso waljaduna kal abi buu la mid yahay cinda cadamihi marka la waayo marka wuxuu sheekhu inooga gelayaa asbaabtii wilaayada asbaabtaa wilaayaduna waa ilaa afar oo aabbanimada ayaa ka mid a marka waxa uu sheekhu leeyahay aabbaha waxaa u sugnaaday uu xaqu leeyahay inuu guuriyo inantiisii bikrada ahayd ama ha yaraato oo mid yar haata ama mid weyn ha ahaatee mar hadday bikaaro tahay inuu guuriyaa buu leeyahay bikayri idnihaa ayada oo aanu waxba u idmin wuu guurin karaa haddii daaraqudni uu warinayo ayay markaa u deliishadeen oo tayibu axaqu binafsiha min weliyiha gabadha carmalkii ayada ayaa kaga xaq mudan nafdeeda weligeeda waalbikru yusawijuhaa abuuhaa inanta yaree bikaarada laakiin aabbaheed baa guurinaya riwaaye muslim waalbikru yastaamiruha abuuha aabbaheed ayaa markaa amar weydiinaya haddaba weliba wayustaxabu istidaanuhaa buuhi weliba waxaa la sunneeyaa in idan la weydiisto ayaana la sunneeyaa xataa hadday yar tahay in la weydiisto idan ayaa la sunneeyaa hadday dee mukallafato mid wax kala garanaysa ay tahay haddaba markuu aabbuhu guurinayo inantaa yar idan la-aan yacnii gabadhaa bikaarada ama haweynaysa ama ha yaraatee marka uu guurinayo shuruud dhowr ah ayay u xidheen kow waxay yidhahdeen horta waa inaan odaygan iyo inantan cadaawadi ka dhexaynin haddii ay cadaawadi ka dhexaysay oo fiintuba dhex maranaysay ma bannaanay inuu iska guuriya qowlka labaad waxa weeye waa inuu kuf u guuriyaa mid kufgeeda u qalma waa inuu guuriyaa hadduu meel kale ka tuulaa iyana maya waa inuu welibana ku guuriyaa bimahri miliha mehermasaal waa inuu ku guuriyaa dumarka la midkaa waxa lagu guuriyo waa inuu ku guuriya hadduu wax ka yar ku guuriyo ayana meesha ka baxaysa waxa uu ku guuriye weliba waa inuu naqdulbeled yahay lacagta beledkanee hadda ay qaadan kartay wax ku qabsan karta waa inuu yahay waa inaanu ninku mid caydhoon meherkaba heli karaynin waa inaanu ahayn ee waa inuu mid hodan meherka heli karaya waa inuu yahay ciddee iyadoo ay ku dhibaatoonaysana waa inaanu u guurininoo hadduu oday waxoogay iska hayo wax ka qaato iyada lafdeeda lama ogola oo dee iyadii baa ku dhibaatoonaysa isagu hadduu dantiisa un eego waxoogay un intuu qaato oday sii dhacayo unuu dabeetana u xareeyo taana iyana lama ogola waxay dhahan weliba waa inaan xajna ku waajibin oo dee haddii inantii aanay weli xajkiiba soo gudanin iyana waxaa laga yaabaa dee in xajka iyaaba iska hortaagee shuruudahaas ayay u xidheen marka aabbuhu uu ijbaarayo ee inantiisa yar uu guurinayo walilabi taswiijulbikra sagiiratan aw kabiiratan bikayri idinha wayustaxabu istidaanuha welibana in idan la weydiistaana waa fiican tahay buuli walaysa lahu taswiiju hayibin ilaa biidniha ayada carmal inuu guuriyo uma sugnaan ilaa biidniha dee ayadoo idanta mooyaane iyadoo idanta mooyaane lama gurinayo ilaa amar laga qaado maxaa yeelay taa horena dee way xishoonayso iyadu xaaladahan iyo waxnaanay hore u soo arag tanna dee waa galadegoyso iyadu waa tashanaysaa hadda wuxu uhi fain kaanad hadday tahay taa sayibadaahi hadday tahay mid yar waana carmal waana wax yar lam tusawaj lama guurinayo xataa tabluqa ilaa ay ka qaangaadhayso lama guurinayo mana ay qaangaadhin waana carmalna waa noqoto hadda waaba iska badanta wax la yaabla ma lehe qaaran shan iyo toban ku buxsan laba iyo saddex mala yaabaad arkaysaa maxaa yeelay dee hortoo markanay carmal noqotay waxaa la yidhi idan ha la weydiiso halkaa idankiibaa ka soo baxay xagganay ka yaraatayna ay qaangaar ka noqon weydayna idankeedii baa hayru muctabar ah oon ictibaari yeelanaynin sayibanimadeedi wuxuu keenay in wax la weydiiyo yaraanteediina waxay keentay inaan idankeedii aanu muctabar noqonin markaa lam tusawaj xataa du ha la sugo markaa iyadu intay ka qaangaadhayso waljaddu kalaabi cinda cadamihi awowguna wuxuu la mid yahayuun aabbaha ayuu la mid yahay marka la waayo waa la mid oo xagga wilaayada kala midun buu noqonayaa oo mujbir buu isna noqonayaa bay leeyihiin sidaa uu aabbuhuba u noqonaya marka aabbihii aan la haynin isna halkaasunbuu gelayaa haddaba waxaan u kala farqigaahuni waxa weeye ayuu horta shaaficiye waxay yidhaahdeen ayagoo axaadiisa walbikru yusawijuha abuuhaa iyada inantaa ama ha weynaato ama ha yaraatee bikrada ah ayagu waxay yidhahdeen waa la qasbi karaa oo yacni aabbaheed iyadoon waxba weydiinin buu guurinaya inkastoo nusuusi ku soo aroortay oo culimmada badiyeedu ay arrinkaa diideen oo riwaaye muslimka aynu tilmaamayna walbikru yastaamiruha ta bikrada lafdeeda amar ayuu aabbaheed weydiinayaba riwaaye muslim ay tilmaamaysaa iyo qaar uu guuriyey oo dabeetana uu nikaaxoodii celiyey ayaa iyaguna jiray laakiin marka nusuusta loo dhabogalo culimmada muxaqiqiintii waxay u badan yihiin labadoodaba horta wax waa la weydiinayaa laakiin waxa kala duwanuun xaggan jawaabtooda oo midna waxa tan yarna aamus waa lagu guurin karaa tan kalena hadal cad ayuunbaa laga rabaa inay tidhaahdo yacni halay guuriya ama yaan lay guurin intaasunbaa u kala farqiya asayib oo xaqu binafsiha min waliyihaa gabadha carmalkii ayada ayaa nafdeeda weligeeda kaga xaq badan waa afcala tafdiil axaqu binafsiha min waliyiha markaa weliga lafdiisii xaq baa loo sugay way ka yar xaq badantahy un baa la yidhi mooyee weliga lafdiisii xaq baa loo sugay xadiisku usugaya markaa xaqaa usugayaana dee waa kii wilaayada ahaa kan ayadu dheeraadkaay leedahayna dee wayn hadal cad wax lagu weydiiye weye marka xadiiska kama soo baxayso weli la-aani dee laa nikaaxa ilaa biwaliyin markuu rasuulku leeyahay nikaax ama mid la dumaalayo toban dhashay ha ahaato ama mid carmaloon waxba wadan haato ama ina yar haato intuba waa wada guur kaa weli midnaba ka maarmi maayo wasamaan waxaa isku mid ah zaarat ilbikaaratu bikaaradii ku suushayaa biwadin xalaalin aw xaraamin walaa ahara raadna male lizawaaliha bilaa wadin hadday galmalaan ku tagda kasaqdatin waaba dhicid oo kale fila saxi haddaan qabanno haddaba bikaaradani waxa weeye waa xub khilqi ah oo ilaahay uu dumarka xubinkooda xagga hoose gudaha uu ilaahay kaga abuuray oo yaaraa ama siday u badan yihiin galmooyinka ugu horeeyana ayuu ku dilaacaa marka xuubkaas ayaa bikaaro la yidhaahdaa marka inantu la leeyahay waa bikaarana dee waa inanta xuubkaa leh ee aan galmo mid xalaal iyo mid xaaraana toola samaynin ta kalena waa taa uu ka burburaye iyaduna wax samaysay haddaba wuxuu leeyahay sheekhu waxa isku mid ah marka maalan sayibo aynu ka hadlayno aynu leenahay waa carmal markaynu leenahay waxa isku mid ah zaarat ilbikaaratu biwatin xalaal galmo xalaalaha kaga burburo xubki sida guur la guursay oo kale ama mid xaaraan oo dee zine iyo ibtilo kale ha kaga burburo walaa asara lizawaaliha bilaa watin laakiin haddii galmo la-aan uu kaga burburay iyada wax dhibaato male ka saqdatin dee waaba dhicid oo kale hadday kuftay oo markaas aa uu kaga burburay ama masalan caadada iyo waxaasi ay ka burburisay ama dee ay iskaba yar gabowday oo dabeedna saa uu iskaga burburay ayada markaa wax raada male fida saxi haddaan qabanno oo ayadu waxay ka dhigan tahay un bikaara ayuunbay ka dhigan tahay xukmu waa xukmul abkaar weeye maxaa yeelay dee wax raga ayaanay isaragoo iyada xishoodkeedii iyo arrimaheedii bay iskaga baaqi tahay asax bayna qowlka labaad wuxuu leeyahy may mar hadduu wixii doonada ha kaga burburee mar haddii kii shaayari burburay oo carmaloo kale ayuunbay la mid tahay buu leeyahy wamanka calaa xaashiyati nasabi nasabka yacni xaashiyadiisa iyo hareerihiisa ku sugan dalika miaalka akhin iyo wacamin waa walaalkii iyo adeerkii laa yuzawiju sagiiratan mid yar bixalina ku gurimayo watuzawaju hayibu tacarmalka albaaligatu ee qaangaadhka waxa lagu guurin bisariixi اlidn ogolaansho cad wayakfi fi lbikri inantana waxa bikaaradan waxa ku filan sukuutu aamuskeeda calal sax haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu imika wuxuu inooga soo hadlay aabbihii iyo awowgii iyaga wuxuu hi qolyihii kale nasabka haree xawaashida dhinacyada kaga sugnaa ee bimacnaa dee walaaliyo adeerki iyo ila nasabkii hareero waa dad siman weeyaan kana dee dhabarkuu kaga jiro waa aabihii oo nasabka ayuu dhexda ugu jiray walaalkii iyo adeerkii la yuzawiju sagiiratan bixaal tii yarayd iyada sinaba kuma guurinayaan ama bikaraata noocatiiba haatee maxaa yeelay dee waxaa lagu guurinayey idan idankeeduna waa kayr muctabaro mid aan la fiirinaynin weeye watuzawaju hayibu gabadhii hayibada ahayd albaaligatu gabadhii carmalka ahayd ee qaangaarhkay bisariixilidni ayada ogolaansho cad baa lagu guurinaya ma ku guuriya ninkaa ma kuu guuriyaa haa markay tidhahdo ayo hadal cad laga helo ayuun baa la guurinayaa ee ayada aamus iyo waxaasi kuma filla wayakfii fi lbikri ayada tii bikaarada ahayd waxaa ku filan sukuutuha filasa hadday aamusto marka la yidhaha maku guuriye hadday aamusto ayada intaas ayaa ku filan oo ayada haadha in la yidhaahdo xishoodkeeda ayaa iska badanoo intaas ayaa ku filan asal ayimo xaqu binafsiha min waliha walbikru tusta'mar waidnuhaa sukuutuha idankeeduna waa aamuskeeda bu rasuulku aanigu wuxuu leeyahay asaxa ka horjeeda walbikru wayakfii fi lbikru sukuutu afilasaxinu yidhi wuxuu leeyahay iyada lafdeedu waa in hadal cadi laga helaa waalmuctiqu kii uu xoreeyey iyo wasuldaanuna kal akhi walaalkii ayuunbay la mid yihiin waxau leeyahay sheekhu asbaabta wilaayada waxaa ka mida xorayn oo waxaan hadda jirin haddii ruuxa dumara la xoreeyey mar oo dabeedna cid nasabkeedii la waaye kaa xoreeyey weli buu noqonaya marka wuxuu leeyahy sheekhu ka muctiqa uu xoreeyey iyo suldaanku isaguna dee qaadinmiyo awoodda ku guurinaya kal akhi walaalkan aynu soo marnay ayuunbuu la mid yahay waxaa la soo sheegay oo dee tii yarayd xaalanaba kuma guurin karo tan markaa baaliqadana hadal cadun baa lagu guurin tan kalena aamus waa xaqulawliyaai awliyada haddaba waxa ugu mudan abun aabba ugu mudan uma jaddun awow uma abuuhu dabeetana aabbihii uma akhun liabaweyn walaalkii labada aabbo ow liabin uma ibnuhu inankiisii wayn safada haba hooseeyo uma camun waa adeer uma sayrulcasabati waa qaraabada intoodii kale kal irsi sidii dhaxalka oo kale wayuqadamu akhun liabaweyn ba calaa akhin liabin laga hormaray fil adhari adhar haddaan qabanno waxau leeyahay sheekhu awliyada waxa ugu mudan guurinta abun aabba ayaa ugu mudan weli ruuxa dumara guuriyo waxa ugu mudan ee ugu horeeya waa aabbo maxaa yeele waxa kaloo dham isagay ku soo dhowaanayaan awoobaa ku soo xiga aabbaha aabihii ahaa uma abuu haddana kaa aabihii ayaa ku soo xigaya haba sarreeye waxaa ku soo xigaya dabeed awoogaa marka lawa akhun liabaweyn walaalkii xagga hooye xagga aababa ay ka walaalahaayeen ow liabin ama xagga aabba ay ka walaalahaayeen uma akhun liabaweyn ow liabin uma liabin yani awdaasi bimacnaa uma bay ka dhiganta haddana waxaa kusoo kii xagga aabba ay ka walaalahayen uma ibnuhu dee inankii xagga hooye xagga aabba ay ka walaalahayen inanku dhalay haddana kii aabbo inankuu dhalay waysafada haba hooseeye uma camun adeerkiibaa ku soo xiga uma sayrulcasabati haddana qaraabada intoodii kale kal irsi sidii dhaxalka oo kale sidii dhaxalka oo kale ayuunbay noqonaysaa wayuqadamu akun liabaweyni calaa akhin liabin waxaa la horumarinayaa akhii walaalkii xagga hooye xagga abbay ka odhanaysay xagga aabbo ayaa laga horumarinay fil adhari haddaan qabanno maxaa yeelay dee isaga ayaa sii dhow una sii naxariis badan qowlka ka hor jeeda oo markaa adharkaasi waa jadiide qadiimku wuxuu leeyahay waa laba weli oo waa siman yihiin waxa rajaxaad ah ma laha buu leeyahay haddaba waxa uu sheekhu halkaa inooga tilmaamay yacnii weliga inuu yahay xaggaa casabada nasabka un weligu inuu yahay ayuu tilmaamo sidaas ayaana culimmadu ayuu badan yihiin sheekha rawdatu nadiya sheekh kale saciid khan ayaa waxau isagu tilmaamay yani bal marka ay joogaan masalan haba guuriyaane masalan markii aan la haynin inay guurinayaan dadkan kale ayagana masalan abtiga iyo walaalka xagga hooye iyo awowga hooye iyo inay guurinayaan buu isna tilmaamay waayo waxa uu aad iyo laxaad uga dooday in aanay jirin nas qur'aanka ah iyo mid yacni nabawiya midnaba oo ku cadaynaya ama ku caddaynayo weliga xagga casabada nasabka un inu noqdo bacdamaaba aanay jirin wuxuu leeyahy weligu waa cid kasta oo gabadhaa meel wanaagsan la doonaysa haddii meel xun ay ku dhacdana ka xumaanaysa weeye markaa dee abtigeed baa ka mid ah awowgeed hooyaa ka mid ah walaalkeed xagga hooyaa ka mid aho ayaa soo gelaya markaasaa weliba hadal adag buu raaciye wuxu uhi amaa man cindahu aqwaalu man taqadamahu min alculamaa falasnaa miman yacwaluuna calaa haada ninkii isagu hayo una hebel baa saa yidhi wadaad baa sidaa yidhi annagu ma cuskana buui waxaase ninkii aayad haya ama xadiid haya uu ku caddaynayo weligu inuu xaggaasuu yahay hala yimaada bui laakiin ninkii uun hadallo wadaado hore un ka buuxa iska haysta buui walaa yuzawiju guurin maayo ibnu wiil bibunuwatin inanimo ku guurin maayo ee fain kaana hadduu yahay ibna ibna cammin hadduu yahay oo muctiqan ama uu yahay u qaadiyan zawaja bihi kaas iyuu ku guurin waxau leeyahay sheekhu inan ma guuriyo hooyadii inan kuma guuriyo inannimo maxdi ah ku guurin maayo markaa saddexda imaam ee kaleba madhabka shaafici mooyaane waxay qabaan in inanku hooyadii guurin karo oo hadday islaantu inan lahayd dabeetana ay oday kala ishelaan dee inanku weli waa u noqonaya ayay yidhaahdeen iyo sheekha musani la yidhaha ee asxaabu shaafici ka midaba markaa qoladan diidanee le inan inannimo wax ku guurin maayadaasi waxay leeyihin wax mushaaraka ah oo nasaba ayaan ka dhaxaynin de iyana aabbaheed bay u nasab sheeganaysa isna aabihii u nasab sheeganaya xaggaa marka laga eego waxba kama dhexeeyaan bay yidhaahdeen oo baashiina waa kan wilaayadiina xaggan casabada nasabka u mariyey marka waxaa jirta riwaayo yaray aada ugu murmaan oo ay yidhaahdaan markii rasuulku uu doonay umu salame inuu guursadaa inan ay dhasho cumar layla curi qum fazawij rasuul allah hooyadaa u guuri rasuulka ilaah deedna sidii buu ugu guuriye bay yidhahdaan aad bay markaa uga doodayaan shaaficiyadu ay leeyihiin wax jira taasi ma ahe cumarkana cumar binu khadaab buu ahaa inan ay dhashay waa jire marka waabu yaraabay yidhaahdeen oo aad bay masalada uga doodayaan laakiin wuxuu leeyahay hadduu inankaa guurinaya ibna ibna cammi yahay waa ibnu camr masalan gabadhu in adeerkeed bay guursatay dabeetana inan bay u dhashay ogabay inankeedii markaa ibna ibna cammi weeye in adeerkeed baa dhalay oo muctiqan amaba dee islaanta ayuu xoreeyeyba aw qaadiyan ama waa qaadiyo dee isagaaba islaantiina cid kale looma hayo isagiina waa qaadiyo zawaja bihi kaas ayuu ku guurin marka waxaa la soo sheegay ee masalan in adeernimadaasa yacni ibnu camni ibnu ibni camnimada iyo muctiqnimada iyo qaadinimadaasuu ku guurinaya oo dhalnasha dhalnimadaa ay dhashay waxba yeeli mayso maxaa yeelay wilaaya ayaanay keenayne maanica maaha waa hayra muqtadatin lilwilaaya laa maanica mid ishortaagaysa maaha fain lam yuujad haddaan lahayn nasiibun mid nasab u saaxiiba haddaan lahayn zawajal muctiqu baa guuri uma casabatu kalirth wayuzawiju catiiqata almar'ati man yuzawiju lmuctiqata kii guurinayay ayuunbaa guurin maadaamaad xayatan intay nooshay walaa yuctabaru idnuhaa idankee idnulmuctiqatina la firin maayo filasaxi ee faidaa maatad markay dhimato zawaja waxa gurinaya man lahu lwalaau kii walaha lahaa waxa uu leeyahay sheekhu haddii la waayo ruuxii dumar ahaayee la gurinayey ayaa nin nasabkeedaba la waayey nin nasabkeeda rajulun nasiibun duu nasabin wax la nasababa waa la waayey zawaja lmuctiqu haddii nin xoreeyey beri uu jiray kii un hal adoon uma casabatu ka haddii la waayana kaa qaraabadiisii xoreeyey kal irtay sidii dhaxalka oo kale ayuunbay tartiibtooduna noqonaysaan alwalaa luxmatun ka luxmati nasab ayaa rasuulku yihi sala allahu alay slam haddaba waxaa timi hadday bal waxaynu nidhi markii qaraabadeedii la waayey kii xoreeyey ha guuriyo gabadh baabaa xoraysay sidee baa xaaladdu noqonaysaa markaa wuxuu yidhi sheekhu markaa wayusawiju catiiqata almar'ati haweenaydu tay xoraysay waxa guurinaya marka weligii la waayo man yusawiju lmuctiqata tan lafdeedu wax horaysay ciddii guurinaysay unbaa guurinaysaa maadaamad xayatan inta ay nooshahay intay tii wax horaysay nooshahay taa xoraysay ciddii guurinaysunbaa tan ay xoraysayna guurinaysaa macnaha aabbaheediiyaba markaa awowgeediiyo ayaa guurinaya walaalkeediiyo taa muctiqada aabbaheediiyo awowgeediiyo walaalkeediiyo waa intay nooshahay walaa yuctabaru idnulmuctiqati fi lasaxi waxba inay ogolaatana yacni shardi maaha iyadoo lama fiirin wax wilaayaabana ijbaarna male faa'iida kuma jirto markaa waxba la weydiin maayo faidaa maata haddaba way dhimatay ayadii dhimatay zawaja man lahu lwalaaw waxa guurinaya ciddii walaha muctiqada lahayd gabadhan muctiqadee u horaysay ciddii walaheeda lahayd ayaa guuray inankeedii baa iminka soo hormaraya ilan walaha waxaa ugu soo horreynaya inanka markay wilaaye ahaydna aabbaha ugu horreynayey iminka taa muctiqadaahee dhimatay inankeedii ayaa tanay sii xoraysay markaa guurinaya faidaa maatat zawaja man lahu lwalaaw ciddii walaha lahayd ayaa guurinaysa fain fuqida haddii la waayo almuctiqu wacasabatu zawaja suldaanu suldaanka ayaa guurinaya wakadaa yuzawiju suldaanku wuu guurin idaa cadala alqariibu kii qariibka hadduu cadilo waalmuctiqu iyo kii muctiqaha wa inamaa yaxsulu lcadlu cadiliduna waxay ku xasishaa idaa dacad markay u yeedhato ee ay doonto baaliqatun caaqilatun ilaa kufin oo wamtanaca dabeedna uu iska diido ee walow cayanad kufan hadday cayinto waaraada la-abuna hayrahu u doono falahu daalika kaas ayuu leeyahy filasaxi haddaan qaban waxa uu leeyahay sheekhu haddii la waayo dadkii nasabkeeda waa la waayo cid xoraysayna waa la waayo zawajo suldaanu suldaanka ayaa guurinaya dadka muslimiinta suldaankooda iyo madaxweynahooda ama qaadigii markaa mansuubkahay arrinkaa loo magacaabay ayaa guurinaya dee gabadha wilaayadiisa ku hoos jirta asuldaanu weliyu man laa weliya lahu ciddii aan weli lahayn suldaanka ayaa u weliya suldaanku kan qabaa'ilka maaha iminke waa kaa markaa hore weeya xagga diintaa weey wakadaa yusawiju haddaba suldaanku markaasoo keliya ma guuriya marar kaluu suldaanku guuriyaana waa uu jiraa markaa waxaa kaloo suldaanku le idaa cadala alqariibu kii qariibka ahaa markuu cadilo ee uu sortaaga guurkii walmuctiqu kii muctiq ahaabaa cadilay oo wuu diiday labadiiba way diideen ruuxii dumar ahay inay guuriyaan ninkiiba waa la warwareejinayaa oo waa la diiday in loo guuriyo gabadhii maxaa markaa la samaynayaa suldaanka ayaa markaa guurinaya maxaa yeelay xaq baa loogu lahaa markay oofin waayaan xaakimka ayaa oofinaya wilaayadiina u guuri maysa kii abcadka ahaa wilaayadiina kii abcadkaa u guri mayso dee meeshii dulmi baa yaalla haddii masalan aabbihii diido la odhan maayo walaalkii ha meheri dee reerkiiba way isgelaya markaasu way islaynaya midda labaad dee meeshii dulmi iyo gardaraa taaliyo xoogtan baa yaallo oo dee waxaana inuu suuliyo ninka qaadigaa baa loogu talagalay ninka qaadigaa ayaa loogu talagalay inuu isagu dulmigaa u suuliyo waxaana masalan dee kafaa'ada waynu gaari doonaaye waxaa ugu badan ee laga eegayaa ee nusuustu ay tilmaamaysaa waxa weeye ilaa lix bay sheegaan asbaabta kafaa'ada ama sifaadka loo eegayo kufnimada ilaa lix bay sheegeen laakiin waa diinta iyo dabeecadan waxa ugu muhiimsani ee diintu ay sheegaysa rasuulku sal lla sl xadiid cad wuxuu ku yidhi idaa jaakum minman tardawna diina wakhuluqahu fankicuuhu wailaa takun fitnatu fi lardi wafasaadun kabiir hadduu idiin yimaado mid aa ka raalitiin diintiisa iyo dabeecaddiisaba u guuriya haddaa u guurin weydaan oo waxyaalo kale aa ku ictibaarisaan oo ka egtaan fitno iyo fasaad weyn baa dhacaya fitno iyo fasaad weyn ayaa meesha dhacay halkaa xadiisku wuxuu inoo yani inoo tilmaamaya waxa laga eegaya xagga diinta iyo xagga akhlaaqda ay tahay weliga lahu lxaq inuu celiyo ninkii inantiisa doonaya xagga diinaan iyo xagga dabeecad ahaan buu ku celin karaa laakiin wax kale kuma celin karo markaa wuu guurinayaa buu yidhi qaadigu haddii suldaanku hadduu kii qariibkahay gabadha u dhowaa oo guurkeedii diido walmuctiqu kii muctiqahay uu xoreeyey markuu weliga ahaa hadduu isna guurin waayo isagana suldaanka ayaa ku dul guurinaya markaa xaaladaha uu suldaanku guuriyaa intanoo keliya maahee way ka badan yihiin oo masalan waxaa ka mid a hadduu masalan weligu muxrim yahay haddii masalan uu maqan yahay oo la waayo meelayaal fara badan oo suldaanku uu guuriyo ayaa jiro oo ay tanna ka mid tahay haddaba maxaa la odhanayaa cadli maxaa la odhanaya goormaa la odhanaya nin weligaasi wuu cadilay ruuxaa dumara yani guurkeedii wuu ishortaayay goormaa la odhanaya ee dabeedna wilaayadii laga qaadayaaye uu suldaanku guurinaya wainamaa yaxsulu alcadl wuxuu cadligu weliga la odhanaya weligaasi wuu cadilay guurkaasoo wuu ishortaagay idaa dacat baaliatun caailatan baaliatan caaqilatan ayuu leeyahy haddaad doonto kownahaa idaa dacad markay u yeedhataa haweeneyd baaliqatan caaqilatan xaalay tahay ilaa kufin ama baaliqatun caaqilatun ilaa kufin ruux dumara oo qaangaadhay oo caqlile cid kufgeeda ah oo u qalanta marka ay doonto in loo guuriyo wamtanaca isna uu dabeedna diido idhahda kuu guurin maayo markaasuu noqonayaa weligaasi mid cadilay oo ishortaagay dabeedna suldaanka ayaa hortiisa ku guurinaya walow cayanad kufan gabadhii waxay qabsatay nin kuf ah oo waxay tihi kaasaan guursanaya wa araada alaabu hayrahu aabbihiina mid kaluu wataa isna mid kaleabaan kuu wadaya waa maxay kanad keentay buuri halkiibaa dabeetana muran iyo doodi ka dhacday falaw daalika fi lasax waxay leeyihiin aabbuhu xaq buu u leeyahay taa maxaa yeelay isaga ayaa dee ka muuqaal dheeroo meesha u cunanta iyo meesha ay ku dhaqmayso taas ayaa isaga ayaa u ogaan badanoo isaga ha la yeelo qowlka taaniga asaxa kor jeega wuxuu leeyahay maya iyada ayaa la ajiibaya iyada ayaa isagoo meeshan aqalgelayso oo dee arrima kaga xidhan yihiin ayada uun arrinkeedu ha socdee yaan odagin waxba laga dhegaysan faslun fii mawaanici wilaayati nikaax fasalkan wuxuu kaga hadlayaa sheekhu waxyaalaha ishortaaga wilaayada guurka bimacnaa weligii waxa iska hortaagi kara in weli noqdo ee ka mancin kara ee ka hor joogsan karaa laa wilaayata wuxuu uhi sheekhu welinimo uma sugnan ila raqiiqan addoon wa sabiyin ilmihii yaraa wa majnuunin iyo mid waalan wa muktala nadari iyo mid eegmadiisu ay ku dhiman tahay biharabin gabo ow khabarin ama yersilooni wakadaa maxjuurun calayhi bisafahin kii isna safiihnimo tasarufkiiba looga qaadayna waa la mid caalmadhabi haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay addoon umay sugnaanin wilaayo oo ruux addooni haddii uu masalan dee walaaliyo leeyahay inan iyo wuxuu dhalay weli uma noqonayo marka wilaaye malo oo riqigaasi waa maanic walaa sabiyin walaa majnuunin kii yaraaye sabiga ahaa isna wilaaye malo oo dee arrinkiisiiba aanu hanan karaynba inuu dumar kale arrinkooda hantaana ayana waa ka sii fogtay walaa majnuunin kii waalla isna xilligu waalidiisa ku jiray isna wilaaye ma laho waxba ma guurin karo maxayla de isna waxbaba kala garan maayo isna wax kala garad ayaan jirin waxa kale oo isaguna aan guurinaynin buu yidhi aan wilaayo lahayn mukhtalu nadar kii eegmadiisu isagana ay dhimantay bikhabal biharamin aw khabal gabow bay ku dhimantay oo odaygii waa kharifay dabeedna waxgaradkiiba waa ka tegey ama waa khabal oo waaba masalan dee ama xanuun iyo waxbaa ku dhacay ama khabal asliyahoo masalan waa qof markaa iska maraan oo kale ah ayaabu asliba iska ahaa ama dee waa wax ku soo darriyeyo markii dambe ku yimi markaa dad iska maraanoo de aan waxba kala garanayna way iska jiraan hadduu sidaaba weligu iska yahay waxba ha dhalay ee isna waxba la weydiin maayo wilaaye male wakadaa maxjuurun calayhi bisafahim cala almadhabi kii isna safiihnimo tasarufka looga qaaday baabulxajri waataynu soo marnayoo qofku hadduu wixiisa uu baabi'iyo oo meelaan u habboonayn ku bixiyo waa saynu imka u badan nahay waxa weeyaan sharci ahaan waa in tasarufka qofkaa laga xidhaa maxkamadda islaamku waa inay ka xidhaa wixiisa dabeedna laga masruufa carruurtana biilka laga siiya isagana basraac iyo shaaha iyo inahaasun waa in laga siiya inuu looga dhiibaa markaa kii xoolihiisiiba isna laga xidhay ee safiihnimo looga xidhay isna weli noqon maayo maxaa yeele nafdiisii buu maamuli kari way cid kalena markaa weli uu noqon maayo wa mataa kaana laqrabo haddaba marka uu kii dhowaa bibacdi haadihi sifaati sifooyinkan mid ka mida uu ku sugan yahay falwilaayatu lilabcadi wilaayada waxaa yeelanaya kii ku soo xigey waliqmaau miyir doorsoonkii in kaana hadduu yahay laa yaduumu haliban sida badan mid aan joogto ahayn untudira ifaaqatu waxa la sugintu miyirsanayo wain kaana yaduumu ayaaman hadduu maalmay daa'imana untudira waa la sugi waqiila waxaa lilabcadi maye kii fogaa ayaa gurinaya baa layidhi walaa yaqdaxu lcamaa isagoo indhala-aanti wilaayada waxba ma yeesho fila sax haddaan qabano walaa wilaayata lifaasiqin cala almadhabi hadduu weligii faasiq noqdona wilaayo ma leh waxau sheekhu yidhi arrimaha aynu sheegnay ee addoonnimada iyo sabinimada iyo waalida iyo gabowgaas iyo yacni safiihnimada hadduu noqdayo wamataa kaana alaqrabu bibacdi hadihi sifaat haddii uu kii u dhowaa ee ruuxan dumara ugu dhoweeyey wilaayadeeda lahaa sifooyinkaa aan sheegnay mid ka midii barhkoodu ku sugan yihiin barhkood baa ku sugan kii ugu dhowaa waa masele sabi ama waa waalaye ama waa gaboobey aabbaheedii oo kaluha maxaa la samaynaya falwilaayatu lilabcad kii fogaa ee kan ku soo xigey ayuunbaa wilaayadii yeelanaya masalan aabbihii baa sida noqday awowgeed baa saynan tanool awowgeed baa markaa gurinaya awowgii ma jiro masalan walaalkaa isna ku soo xigay walaalkii hadduu isna sida noqdo adeerka ayaa gurinaya oo loo tegaya in adeerkiibaa markaa isna kusii xigaya waliqmaau in kaana laa yaduumu haliban masalan wuxuu leeyahay suuxdima iyo yar miyir doorsoon buu leeyahay markaa wuxuu sheekhu uhi miyir doorsoonkaasi in kaana laa yaduumu haliban hadduu yahay sida badan midaan daa'imin joogtoobin oo masalan qofku intuu yar suuxo ayuu dabeetana saacadii wax la iska yar dabeedna wa iska soo kacaa untudila waa la sugi uun mid kale inoo doonan la odhan maaye waa la sugayaa maxaa yeelay wax dee hurdoo kaley la mid tahay markaa qofkii hurdooo la soo toosinayo wain kaana yaduuma ayaaman haddii markaa waxaan nidhi aanu daa'imaynin se qalibkaa waa la sugi intuu miyirsanayo haddii uu ayaamo daa'imayo haddaba miir miir doorsoonka wuxuu ku jirayaa saddex iyo afar cisho wuxuu leeyahy untudira waa la sugi oo dee waa wax markaa ka suulaya qiil baa wuxuu leeyahay maya la sugi maayo meeshan dhibaata ayaa ka imanayso dad ku foo isdoonaya meesha yaalle lilabcadi waalidii oo kalun bay la mid noqonaysaaye kii ku soo xigey uun ha meheriyo walaa yaqdaxu lcamaa indhala-aantu ayadu ma ceebayso wilaayada guurinta filasa cadaqbal odaygii hadduu indhala yahay isagu waa guurinayaa mar haddii caqligiisii kale uu caadi yahay maxaa yeelay dee waxna waa ogaan karaa waxna waa maqli karaa mar hadduu waxna maqlayo dee waxna baarbaari karayo ninkanuu inanta ka hobsan karayo waa ku filantahay wilaayadii oo wilaayadii ka siimi mayso walaa wilaayata lifaasiqin cala almadhabi wuxuu uhi faasiq isna weli ma noqonayo ninkii faasiqa ahaa ee diinta aan ku dhaqmayne munkaraadka iyo xumaanta samaynaya ama khamri ha cab ama wax kale ha sameey isaguna wilaayo male cala almadhabi haddaan qaban maxay noqonaysaa markaa kaabcadkaa bay guuraysaa kaabcadkaa ee ku soo xigay marka waxay leeyihin waa inuunu faasiq ahayn oo hadduu faasiq noqdo bimacnaa mid aan diinta ku toosnayn oon ku dhaqmayno munkaraadka iyo xumaantii samaynaya uu yahay wax wilaayuu yeelanayaa ma jiro marka khilaaf baan u geliyey haddaba imaamu maalik iyo abu xaniifa iyo waxay qabaan in badan oo shaaficiyada ka midi inuu ninkaa faasiqa ahi inantiisii uu weli u noqon karo waayo waxay yidhahdeen xaggan wilaayada masalan ka dadka ugu xuna ee khamriyo cabkaa iyo ka dee dadka ugu wanaagsan mid weliba inantiisu inay meel wanaagsan marto oo raas wanaagsan ay gasho ayuu la doonayaa ka sakhraanka inuu sakhraan inantiisa gursado lama doonayo marka xaggaa way ka sameyen dhinac kalena waxay yidhaahdeen dee wixii ummaddii xilliyadan dambe fisqigii baabuu wada camimayo haddii la yidhaha aabbihii waa faasiq oo la yidhaha adeerkaa loo tahy waxa la adeerkana inuu la mid noqdo qaadiga haddii la yidhaha halagii waxa la qaadiga inuu laaruscunayo mid ibtilaysan isna yahay oo dee wax hagaagsanba la waayo marka wixii way isla wada ibtilaysan yihiin kaa ugu horeeyo uun ha la iskaga daayey bay yidhahdeen dee waktigeennana qoladan tidhaa waanu la baxsanaynaayoo dee halkaa inay mariyaan mooyaane dee suurtaba geli mayso mar haddaan sharci iyo kala dambaynaya waxba jirin dee yaa odhanaya aabbihii waa faasiqe inankii ama soo fadhiisinaya ama adeerkii odhanaya inantii ana loo guuriyo suurto geli mayso markaa waa la iska kaa faasiqa ayuunbaa laga mehersanaya wallahu aclam mutawallin alkaafiru alkaa alkaafirata gaaladii weli ayuu noqon wa ixraamu axadi alcaaqidayni labadii ruux ee wax caqdinayey midkood ixraamkiisa iyo camir xidhashadiisu awi zawjati ama zawjadii oo muxrimo noqotaa yamnacu wuxuu ishortaagayaa sixata nikaaxi nikaax ansixidiisa ayuu ishortaagayaa walaa yanqulu lwilaayata wilaayadana ma rarayo fil asaxi asax haddaan qabanno oo fa yusawiju suldaanu suldaanka ayaa guurinaya cinda ixraami lweliyi weligu marka uu xidho lalabcadu kii ka fogaa ma guurinayo qultu waxaan idhi haddaan awaaw yahay walow xrama alweliyu aw izawju hadduu xarmado midkood xaj ama cumro facaqada wakiiluhu lxalaal wakiilkiisii xalaashaana u caqdiya lam yasixa ma ansaxayo wallahu aclam waxau idhi sheekhu waxaynu ku soo jirnay wilaayadii iyo weli noqoshadii xagga guurka iyo shuruuddii ay lahayd iyo bal ciddii weli isu noqonaysa iyo ciddaan isu noqonaynin markaa wuxuu uhi sheekhu wayalii weli ayuu u noqonayaa alkaafiru gaalka asligii alkaafirata gaaladii asliyadda ayana ahayd welibuu u noqon oo gaalkii asliga ahaa dee inantiisii ayana kaafiradda ahayd ee asliyadda ahayd gaal gaaladda asliga ahayd ayana weli welibuu u noqonayaa weeye ninkii gaalka ahaa inantii gaa inantiisii gaaladda ahayd ee u dhalay ama masalan dee inantu adeerka u ahaa ama inantay walaalo ahaayeen isagu weliga u noqonayo sharci ahaan wuu u noqonayaa maxaa yeele ilaahay baa lihi waladiina kafaruu bacduhum awliyaau bacd kuwa gaaloobay barhkood barhka kale awliye ayay u yihiin markaa isagunbaa dee bixinaya oo guurinaya gaalkii gaaladii asligayd weliga u ahaa wa ixraamu cadilcaaqidayni wuxuu uhi labadii wax caqdinayey midkood oo ixraamtoo xidha xaj ama cumro masalan weligii ama zawjkii ninkii wax guursanayey ayaa muxrim noqdo xaj buu xidhay ama cumruu xidhay aw izawja ama tii la guurinayey lafdeedii ayaa xaj xidhatay ama cumray xidhatay yamnacu sixata nikaaxi nikaaxa ansixidiisa wuu mancinaya ixraamkaasi xidhashada ay xajka ama cumrada xidheeni guurka ansixidiisii wuu hor joogsanayaa maxaa yeele rasuulku sala la alay sl wuxu uhi almuxrimu laa yankixu walaa yunkixu ninka muxrimkaahi ee xidho xaj ama cumro ma guursado cidna ma guuriyo isaguna guursan maayo cid kalena guurin maayo laakiin walaa yanqulu lixraamu ma rarayo laakiin walaa yanqulu lwilaayata fil asaxi asax haddaan qabano laakiin wilaayadii ma rarayo oo masalan haddii inanta aabbaheed noolaa oo aabbaheed dabeedna uu xaj xidho la odhan maayo wilaayadaa aabbuhu way kansal garowdayeen maxaa ku soo xigay aabbaha ama awow ama adeer ama walaal xaggaa u rari maayo ixraamkaasi isaga wilaayadii maxaa yeelay dee ixraamkani wilaayadii ma salbinayo oo ma fujinayo maxaa yeelay dee ninkani xajkanuu xidhay unbaa ka hortaagan mooyaane dee hanuunkiisii iyo eegmadiisii iyo wixiisii oo dhammi waa u dhan yihiin walan yanqulu lwilaayata fil asaxi asax haddaan amuna wilaayadana ma rarayo haddaynu sidaan idhi fa yuzawiju suldaanu cinda ixraami lweliyi weligii khaaska ah masalan sida aabbihi oo kale markuu muxrim noqdo xaj ama cumro xidho waxa guurinaya suldaanka ayaa guurinaya qaadiga dadka muslimiinta ay leeyihiin ayaa guurinaya la labcadu kii fogaa ma guurinayo oo masalan dee haddii u aabbii muxrim noqdo awowgii ma guurinayo ama walaalkii ama adeerkii ma guurinayo ee wilaayadii way joogtae maanicuun baa ku yimi mooyaane suldaankaas iyunbaa guurinaya nawaawi baa wuxuu leeyahay qultu waxaan idhi walow axrama alweliyu aw izawj weligii ayaa xarmaday xaj buu xidhay ama ninkii ayaa xaj xidhay ninkii wax guursanayey cid buu dabeedna wakaashay ama weliga ama zawjkii nin buu wakaashay u ihi ii dhammay facaqada wakiiluhu lxalaal wakiilkiisi xalaalkaaya isagoo aan nusuga xidhanin weligii baa nin wakiilo samaysay isagoo xaj xidhay ama zawjkiibaa isagoo camal xeeya xaja xidhay buu wakiil samaysay wuxu uhi ii aqbal ama weligii baa yidhi inantaydaa guuri waan ku wakiishay anuu xaj baan xidhaye wakiilkaa xalaalkaa isagu xalaalkana waxaa looga jeeda aan muxrimka ahayn lam yasixa caqdigaasi ma ansaxayo wallahu aclam maxaa yeelay dee kan wax wakaalanaya ayaan inuu caqdigan la yimaado aanay u bannaanayn mar haddaanay isaga lafdiisa u bannaanayn wakiilkiisuna wuu kasii awlaysan yahay ku wakiilanaya midda labaad wakiilku xagga nikaaxa waa safiir maxdi ah badhax tiran markaa wuxuu ka dhigan yahay inuu isagii lafdiisa caqdiyey uu la baashiray buu ka dhigan yahay walow haaba hadduu maqnaado alaqrabu kii dhowaa ilaa marxalatayni laba maalin socod zawaja waxaa gurinaya asuldaan suldaanka ayaa gurinaya wa duunahumaa labadaa maalin socod wixii ka hooseeyana laa yuzawiju ma gurinaya ilaa biidnihi idankiisa mooy fila saxdaan qoon waxau leeyahay sheekhu halkan haddii uu weligii dhowaa weligii inanta u dhowaa sida aabbaheed awowgeed walaalkeed adeerkeed ayaa wuxuu ku maqanya buhi ilaa marxalatayn laba maalin socod wax wakiilahoo uu leeyuu ka tegayna ma jiro zawaja suldaanu wuxuu leeyahy suldaanka ayaa guurinaya suldaankana ninkaa madaxda dee arrimaha diinta ka madaxda ah ayaa loo jeedaa kaa beledkeeda ayaa guurinaya bay leeyihiin marka waxay u leeyihiin kaasaa guurinaya ee aanu kii ku soo xigay u guurinaynin waxay leeyihin kan maqani waa weli oo wuu joogaayo dee weli weeye guurintana waa xaqu leeyahay mar hadduu isagii joogo xaqiina leeyahay oofinna kari waayo xaakimka ayaa ka naayib noqonaya wuxuu leeyahay qowl kale qiil baa isagu wuxuu leeyahy maya ka abcadka ah ayuunbaa gurinaya haddii kii u dhowaa uu maqanyay dee kii ku soo xigay uun ha guuriya waxba iyo suldaanku guurinin qowl kalena wuu jira sida majnuunka oo kale ayuu ka dhigan yahay ayuu leeyahay qowlkaasi waana halkanuun halka masaafada ay sheegaan wadaadadu ay ka qaataanuun waa halkan waa maqnaanshahaasun labada maalin socoduu ku maqan yahay haddaba masaafatulqasriga ama labadaa maalin socod lafteeda ee axkaamta badan lagu xidhay ayaa sidaynu ku soo maraynay salaatulqasri aan iyada lafteedu daliil xoog la lahayn labadaa maalin socodee salaada lagu xidhay masaafatulqasriga la yidhaha yani masaafada salaada lagu gaabiyo masaafada salaada lagu gaabiyo lafteeda aan sugnaynba aan wax sugan ahayn labadaa maalin socod waxa kale lagu sii xidhayna iyaduna waa kasii awleysantamar haddana iyada aasaas in wixii lagu xidhayna aasaas male